ay jiraan dad ethoobiyan oo mataqaana markay soo gaaro deegaanada puntland gaar ahaan uu faafo dhinac cusubta in dalkooda looga cesho dadkaasu markay noo yimaadaan waa dii waan gelnaa adigu form saddex lix ilaa saddex beri abaa laga buuxbuuxshaa su magacooda meeshay ka warjir ahaan saabta soo kaliftay waxa ay doonayaan maxaa ku qanciya inay noqdaan xaggee dib loogu celinaya maxay mikaanada haystaan maxay yihiin xiriirkooda marka waa imise tirada codsatay in etoobiya dib loogu celiyo horta shaqadan waa wadnay farada ilaa laba kun iyo tobankii waxaan ahayn hay-adda wadaniga oo hataa soomaaliya ah puntland keliya ma aha dib u suurtagelisay inay dadkooda dib ugu cishaanayo hay-ad ayam la kaashanaya laba boqol iyo sagaashan iyo afar boqol sagaashan iyo sagaal qof ilay may abril oo mataqaana sanadkii laba kun iyo tobankii kabacdina si tartiib ayaa barnaamijka u socday inkastoo hay-adda ay markaa fankoodi yaraaday oo dad aanay raadi jirin adigu waxaan hadda mataqaana wuxuu u xusi karaa sanadkii laba kun iyo tobankii waxaan celinay bishii laba iyo tobnaad konton iyo lix qof bishii maarij ee sanadkaana waxaan celinay sideetan iyo lix qof abril laga soo bilaabo labaatankeedii ilaa iyo laba iyo tobankii bishan juulayn waxaa diiwaan jelinay oo hadda taagana weli iyaga aan la qaadin oo ayamniidka aan u gudbinay shala toona dad gaaraya laba boqol labaatan iyo sagaal qof dadkaasi maxay ka cabanayaan maxaa go-aankoodii ahaa inay tahriibaan maxaa bedelay wallahi arrintaasi waa su-aasha ugu muhiimsan in la isweydiiyo mudan dadkaas waxa way siyada laba nooc ee dadku dad mataqaana aqoon leh oo dhaqaalahooda ay ku talagaleen inay ku taariibaan haysta oo meesha u socdaan meesha ka yimaadeen wax lee ku dhaya yaqaan iyo dad masaakiin oo qooqaamaas dad waxba aan garanayn ah oo nimankaan islaamdaska ama taaribiyaashu ay beenu sheegaan dadka waxaa lagu soo geliya haddaa boosa gaartaan waa janno maanta boqol doolar wey baad baad baad seef garanaysaan oo shaqo ah saddex kun oo doolar baad bisha helaysaan markaa khaliijka tataala maanta waa soddon kun oo waxba noocaasa dadkaas markay beesha boosa soo gaareen dhib ka bacdi waxay ogaadeen macnaha nolosha xuma ka jirta jawiga dhibaatada nafaqa darada waxyaalaha dee boosta adigu hadda cabiri karto ka haysta markay wadooyinka marmarayaan boostaas oo dayaca ku awaaro kaleeto dadkaasu marka waxba ma haystaan wadda boosta lacasaad ku tegaysaan ka helaysaan baa layidhi shaqo ma jirto waa xagaa nolol ma haystaan qaraabo male waxba male hoogaa markii loo kulmeen dadkaasu anaguna aan aad wacyigelinay iyo dad badan oo soomaaliya kaleeto maxalli ah iyo hay-adaha caalamiga ah waxaa naftooda ay ku qanciyeen nasiib wanaag inay mataqaan dib u noqdaan sidaasay waxay kusoo codsadeen in loo diiwaan geliyo loona gudbiyo ayam iyo hayda dib u qaata
agaasime marka dadkaas codsaday in dib loo celiyo ma haween baa ma rag waaweyn baa caruuri ma ku jirtaa way ku jiraan horta si isaga magacaan taariibta marka la yidhahdo dadka la yidhaahdo caruurta gruubka la yidhaahdo oran gaalada oo mataqaanbaartalaskaladaa si gaara ayay u qeybaan waxay dhahaan ama ilmo yaro lala socdo iyo ilmo yaro lala socdo marka kale tiri gaaray siiyaan waxaa kaloo kuxabsina faadama dadkaasu haddii dadka tirada boosta joogto oo dib inay unoqoto rabto marka la iska diiwaan gelin lahaa kumaankan bay gaari lahaayeen nambarka aan kuu sheegaya waxyaalaha kalifaynaada yaraado waxaa kamid ah qoraha aan la shaqeynona dee khaliska bixinaysa anagu diiwaangeliyaal baana keliya ayaa waxay leeyihin waxa la yidhahdo vulnerable secretaria macnaha sifooyinka liidashada marka waxaanu aad u xullaa dadka aad u liita oo mataqaanaa xanuunsan ama dumarka iyo dadka faca ah iyo caruurta wala caruurta aad u yar tahay laakiin haddii aanu nin kasta oo doonayo etoobiyaan oo dib u noqdo badanka waxaan oran karaa hada dadkeena soo gaaray boqolkiiba afartan ka badan baa inay noqdaan marka waxaad leedahay tiro badan oo boqolaala baa codsaday laakiin say u kala liitaan ayaad u kala horumarinaysaa tiro badan oo tiro badan oo boqolaala boqol kumaan kun gaaraya baa codsaday oo raba inay noqdaan laakiin dadka anada anagu aan xullaa waa aad u xullay waxa weeye macnaha inta ugu liidato oo mataqaana aan joogi karno mudan in la qaado daryeelka kuwa la siiyo in ka badan toban kun ayaad sheegteen in bilihii u dambeeyay ay soo gaareen puntland bal hadda ka waran safarka tahriibayaasha ee ku qulqulaya magaalada boosaas laga soo bilaabo labiyo labaatankii bishii juun faadaba nasiibna aad buu u yaraaday laba sababood inkastoo xan ay yimaadeen mataqaana dad gaaray kun iyo shan qof baa soo gaaray meesha lasduuca la yidhaahdo oo saaran sagaal waaraad iyo laba saddex bas goormo weeye kun kun iyo shan qof xalay bay yimaadeen laasada waa meelaha mataqana taaribiyaasha ay joogaan sida information ku hayno anagu taaribiyaasha lama hayno laakiin warka waxaanu ka helnaa dadka guumeys ka soo qaaday darawalinta waxa noocaasa iyo diiwaangeliyaasha noo jooga nacarta iyo hariga soonahaasi marka xalay way bilowdeen laakiin laba laba labo muddo laba usbuuc iyo siyaadaha dad in badan ma soo gaarin boosaaso waxaan u saameynaynaa laba shay karaanka dhawanka iyo operetionka dowladda iyo hadaa wada jiraka ay qaadeen oo laga hortegay taaribiyaasha lagu qabtay laguna xadidayay marka eetada mataqaana outkarayga ee kheyrada fara badan mataqaana lasii daayay oo arrintaa ku wajahan oo tallaabooyin fiican biliska dowladdu ay qaadeen qodobka lada waxaanu waanaynaynaa qulqulada xagga etnika maxaa leeyahay cunsul ee qabiilka ah oo ka jirta ee soomaalida iyo oromada dhexdeeda oo etoobiya xeedkeeda dhan mid mooyaane laga soo bilaaba ilaa ay shaca dadkaas mushkiladaas waxay xoga xadidadayay qulqulkii dadka etoobiyaanka iska soo lugeynayay laakiin waxaan aaminsanay inay tahay muddo kooban oo inta arintaas ee, mataqaanaa la xalinayo la qodobayso ku sinan oo waxaad il- waxaad is leedahay cabsi baa gashay ee, dhinaca soomaalida ah aad inay iyo aad iyo aad iyo aad hadda yaraanta labada saddex asbuuc doo ka muuqato waxaan aaminsan inay arrintaas la ku leedahay marka maxaa idinka qorshaysan ama dadkan kun iyo dhowrka qof oo ee la sheegaya hadda in boosaaso iyo boqol kilomitr u jiraan dadkaas hadeena gacantayna kuma jiraan oo dawladana gacanta kuma jiraan anagu dad masaakiin oo dee la kaloo dadka lawasada iyo maamulkoodii la shaqeeyay baan nahay mataqaana iyo qolyaha barsamadiska oo yaranka hoostiga naga baxsha marka anagu waxaan qaabilsanahay inaan wacyigelin iyo information inaan mataqaana dhibdi loola tacaalayo khaas ahaan dawladda ugu horeyso inaan mataa u gudbino wararka oo la sheergalayno waxaan oran karaa waa isla kooban weyn anagu sargayaal mana wajiga hore xidan lama aangelin laakiin waxaan ognahay dadkaas kole inaanay goosato soo soo ge- nabada hawada aan hoos welayno dadkaas ceelaayo inta soo dhadhacay ayaa qaw marayaan oo gawaari lagu soo qaadayo bay u galantaa soos loo geeda meelaha eh, dubaarka weyn ee meelaha laga baxo dad xanuunsan miyay jiraan oo cisbitaalada la geeyo oo kamid a ee, tahriibayaasha dadka xanuunsan dadka xanuunsan eh, taariyaasha caadi baa noo qaabilaan dispensary oo aan leenahay daawooyin baan ka siinaa waxay naga weyna waxaan ugu jirnaa isbitaalka guud oo mataqaana eh, heshiis ka dhexeeyo eh, hay-ad ion iyo isbitaalka mataqaana qof kasta ay daaweeyaan ilaa levelka ugu sarreeya wixii aana qaban karin maayo mataqaana ion ayaa bixisa anigu waan refergarayna keliya ugu jirnaa markaan iskaan garayno markaan mataqaana eh, iskarean garayno marka waa jira maalin walba waa qaabilaa maanta ugu yarda loo qosta waxba gudbinaa maanta wadameysa waxaan gudbinay ilmo yar iyo qof kale maxaa la saaraa marka dadkaasi een, ma dhulkay maraan dayuurada dayuurada qaada dayuur kole anagu intaan ognahay la dayuurada qaada anagu wax kale sumaana